taliya inaan imaado maanta hiiraan gaar ahaan deegaanadii maalmahan ay ka socdeen dib uxoreynta iyo jebinta cadowga iyo baacsigiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo saraakiisha iyo ciidamadeenan sharafta leh iyo geesiyaasha runtii hortayda fadhiya oo taariikh u leh runtii xooga dalka soomaaliyeed taariikh buu u leeyahay geesinimada iyo inuu cadowga baacsado mar kasta oo ay soomaaliya khatar gashana difaaceeda asagaa lagu yaqaanay dal walba dal adduunka jooga oo barwaaqo gaaray oo micnale ma jiro oo aan amnigiisa ayna gacanta ku haynin xooggiisa dalka iyo masoo jeesayaashiisa iyo geesiyaashiisa waxaan rabaa dagaalka inaydan joojin onayaa dagaalkaas ilaa dalkeenna uu ka xoroobo haddii ilaha idhahdo dalkeenna wuu xoroobayaa kuwa xoraynayana waa idinka marka idinka aad xanuujisaan waxaad ogaataan dadkaas inaad u aarguddaan idinkaa laydinka rabaa kuwaana waan ka adkaanaynaa dalkeenna wuu dhismayaa maalintaan nabad ka dhigna dalkeenna ayaa inoogu horraynaysa barwaaqo iyo bashbash iyo waxaan u baahnayn oo dhan inaan helno dalkeennu baa barwaaqo baddii baan haysannaa oo berrigii baan haysannaa oo waxaa waaye biyihii baa hoosteenna durduraaya waxaan u baahannahay oo dadkeennu ay u baahan yihin dadkeennu waa ilbaxeen kuwii dibadaha joogay kuwii dalka joogay warshaday keensan lahaayeen waxaanoo dhan dadkeennoo dhan dhallinyaradeennu wada shaqayn lahayd dhulkeennoo dhan laamiyaa laga wada dhigi lahaa meeshii dadkeenna hadda baahan ee cuntada u baahan cuntada looga beeri lahaa laamiyada lasoo marin lahaa shaqada laga abuuri lahaa nimankaasaa haysta marka waxaan rajaynayaa inaad dalka ka xoraysaan haddii ilaahay idhaahdo xukuumaddan waxaad kaga talagelaysaan waa xukuumaddiinnii habeen iyo maalin ilaahay idankiis way idinla joogaysaa dagaalkanna waan ku wada jirnaa waana idinku soo noqnoqon doonaa aniga oo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inaan horta idiin mahad celiyo inaan idin idhaahdo dadkiinna iyo dalkiinna iyo madaxdiinnu waa idinku faraxsan yihiin dalkiinna iyo dadkiinna iyo madaxdiinnu waxay og yihiin waxaad qabanaysaan waxay og yihiin inaad karaamada dalkiinna iyo sharaftiinna iyo sharafta ummaddiinna inaad u soo jeedaan habeen iyo maalin inaad u dhimanaysaan inaad u dhaawacmaysaan waxaad tihiin mujaahidiin rasmi ah ayaad tihiin waxaan rabnaa inaad sidaas ku jiiftaan ood ku seexataan ummaddiinnana sharaf iyo karaamo ayay ku noolaanaysaa